wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland oo ka duulaysa gaarista isku filnaansho cunto ay gaaraan dadka reer jubbaland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday dadaalo ku aadan sidii loo tayeen lahaa beeraleyda jubbaland iyadoona dad badan oo beeraley ah ku wareejisay abuurka beeraha oo daweysan iyo dhul beereed ay beertaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland cali aadan sokor ayaa beeraleyda ku nool deegaanada jubbaland ugu baaqay xoojinta wax soo saarka beeraha wasaaradda beeraha waxaa ka go'an in ay had iyo jeer dadkeena soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland ay isku filnaansho cunno ay gaaraan taas waxaa lagu heli karaa markaan fiirinnay qorshooyin badan laga sameeyey dhinac badan laga fiiriyey in lagu gaari karo in wax la soo saarto haddaba markii wax la soo saarayo qaabkee in wax loo soo qaabkee baahida looga bixi karaa wax soo saara looga bixi karaa sax kadib wax soo saarka waddadee loo mari karaa waddooyinkii loo mari lahaa waddo ka mid ah waayo waddada maanta aan taagannahay hadduu ilaahay idmo dhulkan waa boqol hektar oo ay diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland dhulkaas oo looga talagalay in ay dadkan ay ka faa'iidaystaan dadka maanta aad u jeedeen in loo qaybiyey abuurkii agabkii beeraha dhammaan waxyaabihii ku quseeyey beeraha beertan waxaa saaran saddex matoor oo waaweyn oo muxuu ahaay sheeg webiga saaran sidaad u jeedaan beebabkaas ayaa biyaha keenayo dadkan lagama rabo wax muxuu ahay shidaal ah matoor lagama rabo waxaa keliya laga rabaa inay wax soo saartaan bis ah beertu waan u falnay waa loo cagafeeyey waa loo kanaaleeyey biyihii waa loo keenay abuurkiina waan siinay tuuliskii iyo cagabkii beerahana waan siinay waxaan hadda aan dhowraynaa dadkii soomaaliyeedow tijaabaad ku jirtaanee tijaabadii sidaad ugu soo bixi leedaan ee dadka khaasatan halkan loo qaybiyey oo ahaa in ay dadkeenna ay ka baxaan baryada iyo boonooyinka iyo bacadkaas dadka ay dhooban yihiin inay ka baxaan oo loo loo gudbo isku filnaansho cunno in loo gudbo wasaaradda beeraha iyo waraabka juhdi badan ayay ku bixisay in muxuu ahaaye dadkan ay helaan dhulbeereed muxuu ahaaye ku filan dadka soomaaliyeed ee khaasatan dadka beeraleyda ah dhulka maanta aan diyaarini keli qorshaha uma aha wasaaradda beeraha inay diyaariso waxaa kaloo hadda assessmentigeeda uu soo gebagaboobey in aan shan boqol oo beerood aan ka samayno ariyadan hadda aan joogno oo dadka loo maalgeliyo biyihiina loo keeni doono loona fali doono inta brocess oo beertan ay martay la marsin doono wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland had iyo jeer waxay u taagan tahay dalkan uu gaaro isku filnaansho cunno dal intuu burburay muxuu ahaay isheeg ku kaabtay muxuu ahay dibadda wax looga keenina ma jiraan dal kasta wuxuu ku kabtaa wixii gudihiisa ka soo baxay